tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad saaka ku maali doontaana waxaa ka mid ah hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay tababar ku saabsan ka hortagga socdaalka sharci darrada ah barnaamijka ayaad ku maali doontaan wasiiro ka tirsan maamulka galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo nabadeyn ah ka waday magaalada xeraale ee maamulkaasi waxaad maqli doontaan waraysi arrintaasi ku saabsan dhalinyaro isxilqaantay ayaa magaalada muqdisho ka bilaabday olole isugu jira wacyigelin iyo lacag aruurin si gurmad loogu sameeyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada dalka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan magaalada xudur ee gobolka bakoolna waxaa la sheegaya inay saameyn xoogan ku yeelatay abaarta ku dhufatay gobolada dalka iyadoo halkaasina ay ku jirto go'doon aad u xoogan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaa nus saacaha soo socda anigoo aasad cumar sheekh ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya mar kale barnaamijka faaqidaada
meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo
waa hagaag mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal aynu ku bilownee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay tababar ku saabsan ka hortagga socdaalka sharci darrada ah hay-adda ayaa tababarka siisay xubno ka socday hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya irdaha laga soo gala dalka sida dekedaha iyo garoomada khabiirka dhanka sharciga ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya safiyo shire ayaan ka wareysanay muhiimadda tababarka tababarkan waxaa waaye maxay ahayd tababar la siinaayo maxay ahayd hay-adaha ka howlgara irdaha dalka irdaha dalka markaan leenahana hadda xamar markaan fiirino waxaa waaye waa dek- maxay ahayd dekedda muqdisho iyo garoonka aadan cabdulle hay-adaha ka howlgadoo dhan dhammaantood oo ay ka mid yihiin immigration oo ay ka mid tahay niisa oo ay ka mid tahay booliiska oo ay ka mid tahay eh, hay-adda duulista hawada oo ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka kulligood hay-adahaas iyo boqolaalka iyo kastamiska iyo kuwo badanoo aanan maxay ahaanan wada xusi karin aa maxay ahayd ka howlgada tababarka wuxuu ku saabsan yahay hay-adahan markay isku yimaadeen waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in aan ogaano horta oo aan ka hortagno waxyaabahan ah ee la dagaalanka socdaalka sharci darrada ah socdaalka sharci darrada ah iyo iyo maxay ahayd badeecooyinka sharci darrada ah in laga hortago isla markaasna maxay ahayd dalka waxaa la rabaa in la fududeeyo socdaalka sharciga ah iyo badeecadaha sharciga ku socda kuwaasna in la fududeeyo wixii sharci darrana in laga hortago marka waxay rabaan is- eh, maanta mashaakilka la rabo inay si fiican loo darso waxaa waaye tahriibka een, maxay ahayd waxyaabaha keena tahriibka iyo shuruucda caalamiga ah ee tahriibka looga hortagayo iyo dembiyada abaabulan iyo annaga shuruucdeenna soomaalida maxay ahayd dhinaca soomaalida marka la fiiriyo shuruucda looga hortago iyo hay-adaha ka hortaga yeeyihiin labadan beri oo aan shirayno maxay ahayd waxa aan ka shirayno waa intaas marka socdaalka aad la dagaalamaysaan dhammaan xuduudaha ayaad ku sameynaysaan mise waa meel kooban muqdisho kale ha waxay tahay maxay ahayd horta ujeeddada laga leeyahay waxay tahay waxaan guddigan hadda xamar aan ka samaynay waxaan rabnaa in aan ku faafino dhammaan xuduudaha dalka ama ha ahaadaan aeroborro ama ha ahaadaan xuduud dhul ama ha ahaadaan dekad meel walba waxaa la rabaa inay guddiyadan isku dhafan oo ah maxay ahayd hay-adahan oo dhan ay ka wada shaqeeyaan because waxay tidhahdaa soomaalida far kaliya fool ma dhaqdo markii hay-adahoo dhan ay isku tagaan maxay ahayd wax badan oo aysan hal ay hay-ad keligeed ilaalin karin ama maxay ahayd ay ilaalinayaan barnaamijkan waa barnaamij soo jireyna waxaan bilownay laba kun iyo sideed iyo tobankii waxaa bilaabay hay-adahan iyo hay-adaha garsoorka oo isla jira because hay-adahani haddaysan la soconin hay-adaha garsoorka keligood ilka ma laha dembigii ay qabtaan haddaysan garsoorku garab taagnayn oo dembiga dadkii lagu qabto aan lagu qaadaynin maxay ahayd waxba keligood ma samayn karaan marka meel kastoo ay hay-adahan ka howlgalaan waxaa lamaano ku ah hay-adaha garsoorka hay-adda socdaalka midda u leedahay arrimahan waxay tahay haddaa u fiiriso barxuduudeedyada dalka oo dhan hay-adda keliya ee taagan waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay tahay keligeedna ma ilaalin karto maxay ahayd xuduudihii dalkaoo dhan marka waxay u baahan tahay in hay-adahan ay barxuduudeed ay hay-adda socdaalka ka shaqaynayso inay hay-adahan garab fadhiyaan oo ay la shaqeeyaan because markay kastamiska wax u yimaadaan inay kuwa kastamiska ka qaaban karaan waa ad aragtay hadda cudurrada faafaya caafimaadka waxay u baahan tahay meel kastoo xuduud ah inay caafimaadkii la joogaan oo dadkii soo galaya caafimaadkooda maxay ahayd la baaro marka waa lagama maarmaan inay hay-adda socdaalka ay arrintan hormuud ka noqoto si meel kastoo ay fadhida loola fadhiyo oo iskaashigooda waxay tahay hay-adaha maanta nala joogto maxay ahayd nala shaqaynaysa waxaa waaye hay-adda la yidhaahdo u n o d c waa hay-adda u qaabilsan u n-ka crimeka iyo drugska marka maxay ahayd waxyaabaha lala diriraayo oo crimeska la sheegayo waa waa tahriibka waa ismagalinka waa dragaska maxay ahayd lasoo gelinayo waa hubka sharci darrada dalka kusoo galaya waxyaabahaasoo dhan ay maxay ahayd hay-adaas ay ka shaqaysaa u n-ka uga shaqaysaa annagana maxay ahayd waxaan iska kaashanaynaa in dadkeennii lagu tababaro waxyaabaha ay iska ilaalinayaan iyo in lagu tababaro shuruucda caalamka sida ay maxay ahayd dembiyadan uga hortagaan waxay tahay inkastoo hadda xuduudaha waxaan u malaynayaa barxuduudeedyada ilaa haddeer jira agaasimaha maanta wuxuu ku lahaa waa shan iyo labaatan shan iyo labaatankaas xuduudood maxay ahayd immigrationku wuu fadhiyaa xafiisuu ku leeyahay marka xafiiskaas inay hay-adahan kaleeto ay la joogaan oo ay maxay ahayd kala howlgalaan specially customiska intelligencega booliiska kulli inay heelahaasoo dhan iyo caafimaadka inay hay-adahaasoo dhani ka wada howlgalaana la rabaa waxaana taageeraya waxaana taageeraysa hay-adda la yidhaahdo i o m waxaana taageerayo maxay ahayd i o m kana waxaa sii taageeraya european union waxaa taageeraya maxay ahayd german cooperation marka hay-adahaasoo dhanaa maxay ahayd taageeraya
safiye shire oo ah khabiirka dhanka sharciga hay-adda socdaalka ee jinsiyadda soomaaliya ay taasi ahayd dhegeystayaal oo ka hadlaysay ama aan ka wareysanaynay tababar ku saabsan kahortaga socdaalka sharci darrada ah oo ay u qabteen xubno ka socday hay-adaha dowladda ee ka howlgalaa irdaha dalka laga soo gala sida garoomada diyaaradaha iyo weliba dekadaha iyadoo ay qeyb ka ahaayeen xubno ka socda garsoorka barnaamijka faaqidada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaane wasiiro ka tirsan maamulka galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo nabadeyn ah ka waday magaalada xeraale ee maamulkaasi wasiirka diinta ee waqaafta galmudug cabduqaadir xuseen ayaa sheegay in kulamadaasi ay ka gaareen guulo isagoo xusay in heshiis ay dhex dhigeen beelo walaala ah oo halkaasi wada dega
toddobaadkii lasoo dhaafay aan aada uga shaqeynay barnaamij nabadeyn ah oo horay loo qabtay afartii bishii sagaalaad labada kun toban iyo sagaalkii ee beesha seefo maxamed oo laba dhinac ah dhinaca xeraale iyo dhinaca huushe kii anagoo daba socona ayaan waxaan raadinay in aan anagoo ah siyaasiyiintii deegaanka in aan dhammaystirno heshiiskaas Ah, ilaahay mahadiis doodo badan iyo falanqayn badan oo socotay eh, muddo toddoba maalmood ah oo labada dhinacba oo weliba aan ku horeynay dhinaca ruushe markii dambena aan ku soo xirnay dhinaca xeraale waxaa nooga soo baxay in la gaaro afar qodob afartaas qodob oo midka koowaad uu yahay in si buuxda loo loo adkeeyo heshiiskii afartii bishii sagaalaad labada kun toban iyo sagaalkii lagana fogaado wax kasta oo waxyeeli oo waxyeelayn kara ee nabadeynta muddada lagu noolaanay lagu naaronayay een, ee reer maxamed waa tahay wasiir dadkan dhegaysanaya waxay isweydiin karaan maadaama hurshe aad ka dhawaajisay waxaad nabadeynta iyo wadahadalka u samayseen mabeelo soomaaliyeed oo isdiriir ay ka dhexaysaa mise waa ururkii ahlu sunna iyo maamulka galmudug bal halkaa kala qeyb waxa aan heshiisiinta aan u samaynay beesha reer fog maxamed ee degan huushe iyo xeraale
waa tahay wasiir beelahaasi markaynu eegno dibheshiisiinta aad u samayseen maxaa miradhalow ka gaarteen oo aad eh, nala wadaagi kartaa
Eh, waa mahadsan tahay eh, weriye eh, waxaan kuwa hadda kuwa akrinaya qodobadii lagu heshiiyey oo qaranka lagu duulay oo dhaqankii labada dhinacba ay wada saxiixeen oo gudda ay u saarteen marka hadda waxaan kuu sheegay waa qodobkii koowaad Eh, waxaan rabaa inaan kuu garo qodobkii labaad oo ah in guddi dhaqan oo ka kooban laba dhinac loo saaro xaqiijinta iyo dhammaystirka heshiisyadii hore loo gaaray kuna soo warbixiyaan muddo lix bilood gudahood ah waa tahay wasiir markaynu eegno heshiisyo hore ayaa jiray oo la dhex dhigay eh, beelahaas aad ka dhawaajisay muxuu kaga duunaan karaa heshiisiintan aad u samayseen adinka oo wasiiro galmudug matalayay iyo si guud ee culamaa udiinka iyo dadka idinla socday heshiisiinta aad samayseen maxay kaga duwan tahay Eh, aada umaadsan tahay waa laba arrimoodba midba midda hadda kaaga dhawaajiyey oo ah heshiiskii hore oo gaar la gaaray waa wuxuu ahaa labada kun toban iyo sagaalkii bishii afaraad sagaalkeedii Eh, muddo ayaa laga joogay muddadaasna dadaalo badan ayaa la sameeyey oo ragga siyaasiyiinta iyo bulshaduba ay sameeyeen oo dhinac walba isugu soo socday socodku inkastoo dad ka qaarkood aysan weli aysan qaadanin sidaas awgeed dhaqdhaqaaqi socday ayaa waxaan ugu talagalnay inaan dhammaystirno anigan kula hadlayaa dhinacaanan ku hormaray dhinacaasna waa ku dambeeyey dhinac walba waxa weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiina dad waa dad walaalaha oo ninka ugu bataacay afar kala tirsadaan ma aha dad aada u kala fog iyo dad maaragtay waa dad ehel iyo walaal iyo maadeen iyo maati ah marka waxaan hadda aan u arkaa in wakti badan maadaama ay kasoo wareegtay bisaylku uu hadda aada u- u- dadka way u soo dhawaadeen oo ay fududaatay in si fiican hadda gacmaha la isku qabsado waxaana rajaynayaa inay saas kusoo afjaranto oo wax dambe oo la sheegayo oo barnaamijkaas ah inuusan jiri doonin baan rajaynaya insha allah
waa tahay wasiir markaynu eegno dhibaatooyin ayaa kala gaara dadkaasi oo maxaa la dhahaa soona noqdana marar badan ujeedooyinka ugu waaweyn ama colaadan markasta soo celcelisa oo salka ku haysa maxay tahay aadaan u xumahay colaadda reef maxamed mid soo laalaabatay ma ahayn mid mar dhacday bay ahayd markaasna de kolley qof walba fikir buu leeyahay aniga hadda eh, shaksi ahaan markaad i weydiisid barnaamij siyaasadeed buu baan u arkay inuu ahaa Eh, wax soo laalaabtay iyo wax dhowr jeer soo iska soo xuba noqdeen ma ahayna mar quruu ahaa wa waa tahay si guud baa wasiir uga hadlaynaa deegaanada galmudug si guud ee colaado beelo ayaa kaga dhaco oo la isku qabsanayo waxyaabo kala duwan marka mas-uuliyiin dowladeed aad tihiin si guud colaadaha deegaanka kaga dhaco galmudug oo reer sheekh maxamed keliya markaynu ka tagno waxyaabaha salka ay ku hayaan oo xalka laga gaari la-yahay maxay tahay
waxaa u badan barnaamijyada u badan ee galmudug dhibaatadeeda saamaynta ugu badan ku leh waxay tahay waxa la yidhaahdo aana qabin wasiir ee, gunaanidka ayaynu joognaa ma soo dhammayseen heshiisiintii toddobada maalin socotay mise weli ee, waad joogtaan xeraale oo arrinka ayaad ku jirtaan waan soo dhammaynay waana soo saxeynay qodobadaas guddigaas lixda bilood shaqaynaya oo wixii aadihii yaryarka ahaa iyo turxaan bixinka ahaa turxaan bixinaya mooye wax kaloo noo hari ma laha faataxadan soo wada marnay annagu da- dadkaasi waa dad wada diin ah faataxadan soo kala qaadanay barnaamijkaasna waxaan rajaynayaa dib dambeena u soo laabanaynin haddii rabeedma nabadintii ay saas ku dhamaatay
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo barnaamijka faaqadaada wararka radio muqdisho ayaad dhegeysaneysaan ee markaan dhalinyaro islaqaantay ee magaalada muqdisho ka bilaabay olole isugu jira wacyigelin iyo lacag aruurin si gurmad loogu sameeyo dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobolada dalka dhalinyaradan ololaha ka sameeyey suuqyada iyo wadooyinka muqdisho ayaa sheegay in dadka ay aada u soo dhaweeyeen ololaha gurmadka ah Een, bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa ilaahay waa mahad iska leh Een, waxaan maalintii koo iyo tobanaad magaalada muqdisho ka sameynay tabarucaad aan dadka walaalaheena aan wa- ugu u weydiineynay dadka een, xoogsatada ah ama ganacsatada Een, annaga xoogeenaan walaalaheen ku sadaqaysanaynaa idinkana dadka soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa inaad sidoo kalena garab istaagtaan waxaa u tegaynay dukaan walba iyo qof walba meel ganacsiya leh si aan si ay walaalahooda wax uga caawiyaan maanta runtii maalintii kooy tobnaad ay noo tahay isko jaamacado iskoolo shaqooyin waxbaa kasoo kala tagnay si fiicanay noogu socotaa dadku waa dad isku damqanayo oo walaalahood taageerayo qof walba runtii dadka boqolkiiba siddeetan waxaa ka helayna weji fiican oo dadka walaalahooda way caawinayeen inta kalena waxaa ka rajaynaynaa sidaasoo kale inay walaalahooda caawiyaan meelaha ka sameynay waxaa ka mid a een, bakaar oo kaleeto waa galnay dadka qof walba wixii awooddiisa ah u bixinayay sidoo kale waddadan eh, makaal mukaramo waa ka sameynay sidoo kale tarabuunka ilaa iyo taleex waa tagnay xamirweynaha ka mid a meelaha tagnay runtii meelo aad u fara badan boqolkiiba waxaa dhihi karaa magaaladooda boqolkiiba konton waa tagnay Een, dadkuna si aad u fiican bay noola dhaqmaayeen oo qof walba wixii awooddiisa uu uu nagu taageerayay inta dhimanna waxaa rajaynaynaa inaan annagana ka niyad jabin oo dadkaas walaalaheena wax walbo oo lagu baahitiri karo oo annaga awoodna aan sameyno insha allah Een, magaalada qaybta dhimanna aan maalinba magaa- magaal- maalinba xaafada aad tagno insha allah xaafadaha dhiman
runtii maalintii koob iyo tobanaad aan wadnaa ololaha ee, wax badan ayaana noo qabsoomay bulshadana wacyigelin kala duwan iyo soo dhoweyn aan kala kulannay wacyigooduna sidii aan filayna si ka wanaagsan waaye Een, annagoo cuni karna cabi karno oo guryaheenna joogi karno ayaan waxaan go'aansannay inaan walaalaheenna aan garab istaagno maadaama annagu aan haysanno aysan maanta ayagoo aysan haysanin laga yaabay berri inaan annagu weyno marka maanta adiga aa haysatid walaalkaada aan maanta haysan garab istaag si berri adiga haddii ay kuu qabsataa u heshid garab istaag walaal wax yar oo aad bixisa ayaa badbaadi kara nafta walaal Soomaaliyeed ee aan ka wada qayb qaadanno gurmadka abaaraha ee walaalaheena Soomaaliyeed ee gobolada dalka ay ku saameeyeen Een, waxaan aad ugu faraxsannahay inaan nahay dhallinyaro soomaaliyeed weliba u isxilqaantay u istaagtay inay bulshada abaaraha saameysay u gurmadaan Een, dhallinyarada arkaysaan waa dhallinyaro dalka ca- een, magaalada muqdisho wax ka bartay caasimadda dalka soomaaliya waxaan ku noolnahay magaalada muqdisho isla magaalada muqdisho waxaan aad ugu faraxsannahay inaan gurmad ka sameyno muddooyinkii dambena aa wadnay maantana aa wadno Een, waxaan codsanaynaa dhammaan madaxda dowladda een, shacabka soomaaliyeed qof waliba halka uu joogo waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan gurmadka abaaraha samata bixiyaan inaha la fi- lagu fiiriyo inaha waayo waa waxa ugu wanaagsan ee qofka muslimka ah lagu garab qabto qofka walaalkaaga ah laba waqti ayuu kaaga baahan yahay inaa caawiso waqtiga uu xanuunsan yahay inaa u gargaartid oo aad caawiso waqtiga uu dhibaato haysata ee abaarahu saamaysayna inaan garab qabano soo haddii muslin aan nahay waa waajib waa waajib ina saaran qof walboo muslim ah inaan caawino soo dhammaan dowladda federaalka soomaaliya qaybaheedii kala duwan guud ahaan xafiisyada dowladda federaalka soomaaliya qaybihiisii kala duwan guud ahaan wasaaradaha dalka guud ahaan shacabka soomaaliyeed dhammaan dhallinyarada iyo bulshada een ururka haweenka qaybihiisii kala duwan qof waliba oo muuqaalkayni gaara waxaan ka codsanaynaa inay ina ku soo fiiriyaan abaaraha dadkii saameysay ee gurmadka aan u samaynayno haddaan nahay dhallinyarada muqdisho waxaan mar walba hiil iyo hoob u nahay inaan garab istaagno bulshadeenna soomaaliyeed aaday u mahadsan yihiin dhallinyarada bilaawday barnaamijkan Een, waxaan uga mahad celinaya sida wanaagsan oo ay u bilaabeen waa barnaamij bilaabid lahay oo mudnaa in mar hore la bilaabo dhammaan waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed oo shaqaysata in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha oo ay dhallinyaradan ay wadaan barnaamijka ay wadaan oo ah gurmadka abaaraha inay ka qayb qaataan sidaan ognahay dhaqaalaha waddankeenna wuxuu ku tiirsan yahay reer miyiga haddii ay xooluhu dhaafaan oo biyo la'aan iyo iyadoo wax laga qaban kara ay dhaafaan waddankana dhaqaalihiisa waa burburaa qof walbaa meeloo ka shaqaysta ma arkayo marka ummadda waa laysku tiirsan yahay qof walbaa aqradeedana wax hormarsato dalka iyo dadkana ha loo dadaalo dhallinyaro marka waxa maanta waxaa loo baahan yahay garabkiina iyo gurmadkiina dhammaanteen aan ka wada qayb qaadanno waadna mahadsantihiin barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybihii dambe ee barnaamijkan oo isu soo gaarnay markaana magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeelatay abaarta ku dhufatay gobolada dalka gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga degmada musdaf aadan amiin ayaa tilmaamay in abaartu si xoogan u saameysay dadka deegaanka iyadoo ay u dheeri tahay ama ay u dheer tahay go-doonka magaalada
abaara ku jarto abaar eed eed muhiim ay ku jarto abaar oo eed khataran ay ku jarto sida loogay gobolka bakool dhammaantiyo roobka mahayna hataa howlagii foogeen waa guuren welin guurenaa dhimin oo baayageen guuren oona ku jara abaara ku jarto ilaahay fal ilaahay roobshaan marin abaara ku jarto
waa tahay dadka reer xudur ee maxaa la dhahaa ku sugan ee magaalada aad guddoomiyaha ka tahay gargaarka bini-aadanimo ee haatan soo gaaray ama ilaa iyo markii abaarta ilaa hadda soo gaaray muxuu yahay maya waa wala deeri kara male heedo oo injooga iyo dahad walyar oo maanaha kun iyo afar boqol iyo konton boos amal yaan laku qoray laakiin inta kale hada wala qori kara male ayon hataa mahadeerni abaar ed zaidinana ku jarto shaakaruga hataa may leedahay abaartada sishalata hata biilaana zaidin jarto dii hadiiba lanhananana walilanaba heedasa masalka iyo dawladda koonfur galbeed iyo federaalka boolin sheeganaha dadka degmada hadarka nool amba agaarka tuulooyinka inta eed eed dhiban ku jira guddoomiye dhan kale markaynu eegno ma jiraan wax kaalmaa oo idinka soo gaaray dawladda dhexe ama sidoo kale maamulka koonfur galbeed maya macnaha dawladda koonfur galbeed madaxweyne abdulaziiz weli deegna inuusu guddi saaray oo wasiiro iyo ka jiran guddigaasay oo abaaraha iyo iyo kudiwaabana talgalay macnaha war hataanay beeri kalena male laakiin wali rajeena inta gobolka bakool iyada abaaran ku jarta kooyaan gaar ahaan caasimada gobolka bakool hadur degmada ninkooyaan weli walaanoo beeri male federaalk iyo koonfur galbeed
waa tahay dhanka kale markaynu eegno guddoomiye roobab ayaa ka bilowday dalka oo xudur roobabka ma ka da-een hadday ka da-eenna maxay kusoo kordhiyeen ayay kula tahay dhanka abaarta
xudur rooma dhoonya roobi annagan runtaw meelo kale ayaa ka dheegana roobkoona xudur meel oo roob dhaway oonba haka dhawaaday maamala ragownaganka dambe
waa tahay dhanka iyo amniga markaynu imaano xudur muddo dheer go-doon ayay ugu jirtaa kooxa argixisada al-shabaab iyada maxaa iska bedelay ma jiraan tallaabo dhanka amniga loo qaaday oo wadooyinka lagu furayo mise weli go-doonka ayay ku jirtaa xudur
go-doonka ka jirta ama dheera go-doonkana haay nimanka nabadiisa haay wali iska dayana baa inay go-doonka kasii haayaan ilaahay mahadis waa nacda bani aadan baa leeyahay irdaada iyo may leedahay ilaahay gooldaada shacabka iga dhibtaba laakiin walile weli sidee godoonka jarta dawladda koonfur galbeed iyo federaalkana si unuudan wali kadaana maamulka gobolka iyo degmada iyo xaduukaasi lasku horey sameeya ayaa ka tala jarna weli laakiin hata insha allahu laakiin rajenlan
waa tahay guddoomiye dhan kale markaynu eegno go-doonka aad ka dhawaadisay muddo dheer ayay reer xudur ku jiraan idinka ayaana madax u ah soo ma habbooneen amase ma ahayn inaad kooxaha argixisada halkaas dadka go-doonka ku haya inaad la dagaalantaan oo aad horkacdaan guluf looga xoreynayo deegaanka iyo si guud meelaha ku dhadhow xudur
runtaw una mas-uulin ah laakiin mayla sareeha iniyo dowladda koonfur galbeed iyo federaalka basakaashidan milatariga iyo dhiminkaas ciidamada amnigiisa isbitaaladan iyo maamulka iyo gobl gobolka weli waa walaagilambadeyaasha ee sameeyahay saadiibasku daradhayninka dambe ay kala degaalamaano degmadan haweerare hata miidyo may leedahay degmada haburlasheeno dagaalmanin yar laakiin waa soomaali dhan baa ku jira
watana weeyo guudaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqadaada wararka aad ka dhegeysaneyseen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo